بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan konton ruux oo yuhuud ah oo ku dhaawacmay weerar maliishaadka xuutiyiinta ay ku qaadeen mid ka mid ah magaalooyinka sahaynadu ay xoogga ku haysato warbixinno cusub oo soo baxay oo muujinaya in bulshada ameerikaanka ah ay la daalaadhacayaan faqri amni xumo iyo daroogo iyo mid ka mid ah magaalooyinka dalkaasi oo isku beddeshay goob qashinqub ah dowladda kuuriyada koonfureed oo walaac ka muujisay awoodda nukliyar ee waqooyiga kuuriya siyool oo sheegtay in binyang ay haysato keed nukliyeer oo baaxad leh kuna baaqday in washington ay miiska wadahadalka la fadhiisato kim jon un maamulka yahuudda u diyaargaroobaya dagaal cusub dalbadayna boqolaal ka mid ah gaadiidka gaashaaman haddaba talaabiib miyay qorsheenaysaa duulaan xagga dhulka ah oo ay ku qaado dahraan iyo dowladaha gobolka oo bilaabay inay keedsadaan maadooyinka asaasiga u ah nolosha qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii laba-iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha rabiicu taani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya dhulka filistiin ee gumaysiga ku hoos jira ayaa sheegaya in maleeshiyaadka xuutiyiinta ay weerar loo adeegsaday diyaarado daroonis ah ay ku qaadeen magaalada iilaad oo dhacda koonfurta dhulka filistiin si gaar ah mandiqadda baddacas weerarkan ayaa lagu beegsaday goob loo dalxiis tago waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay ilaa konton ruux kuwaas oo qaarkood dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa halis ah ciidanka yuhuudda ayaa ku fashilmay inay ka hortagaan weerarkan netanyahu ayaana ku hanjabay inay qaadi doonaan weeraro argoosi ah oo ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta muddooyinkii lasoo dhaafay dagaalka u dhexeeya kooxdan fadhigeedu yahay yemen iyo talaabiib ayaa sii xoogaysanayey iyadoo nidaamka netanyahu uu qaaday weeraro xagga cirka ah oo lagu beegsaday dekedda alxudayda iyo sidoo kale magaalada sanca ayna qaarijiyeen madaxii xukuumaddii uga dhisnayd waqooyiga yemen taas beddelkeedana xuutiyiintu iyaguna waxa ay qaadeen weeraro xoogan oo ay ku beegsanayaan goobo xasaasi ah oo ku yaala dhulka ay yuhuuddu xoogga ku haysato dhanka kale maamulka yuhuudda ayaa u diyaargaroobaya dagaal cusub talaabiib ayaa dalbatay boqolaal ka mid ah gaadiidka gaashaaman haddaba miyuu maamulka yuhuudda qorsheenayaa duulaan xagga dhulka ah uu ku qaado dahraan iyo dowladaha gobolka oo bilaabay inay keedsadaan maadooyinka aasaasiga u ah nolosha qodobkaas iyo kuwo kale waxaad maanta uga boganaysaan xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka sugeyb cabdulaahi bismillaahi araxmaani araxiim xubinta wargeysyada qodobo dhowr ah ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah magaalada jackson ee caasimadda gobolka missisibi ee koonfurta maraykanka ayaa sannadii afaraad oo xiriira heshay rikoorka ugu sarreeya ee dilalka dalkaasi ka dhacay arrin ka dhigtay in lagu naanayso caasimadda dilalka ee maraykanka sida lagu sheegay warbixinuu qoray wargeyska times xogaha rasmiga ah ee hay-adda f b i-da ayaana muujinaya in magaaladaasi sannadkii lasoo dhaafay heerka dilka uu gaaray toddobaatan iyo toddoba dhibic sideed boqolkii kun oo qof taasi oo ka badan shan iyo toban laab heerka celceliska ee guud ahaan gobollada kale xaafadaha koonfurta jackson oo muddo dheer loo aqoonsanaa xarunta kooxaha hubaysan ayaa maanta waxaa ka muuqanaya burbur iyo dayac makhaayadihii caanka ku ahaa cuntada kalluunka ayaa xirmay ama xaalad liidata ku jira halka dadka degganna ay ku khasban yihiin inay biyaha kariyaan ka hore cabitaanka sabab ku aadan kaabayaasha magaalada oo aad u liita islamarkaana noqday kuwa duugoobay sidoo kale xaafadaha ugu dhaqaalaha badnaa uuna bilicda fiicnaa magaalada ayaa waxaa ka muuqda dhismayaal gubtay iyo qashin daadsan taasoo sawir ka bixinaysa dhibaatada dhaqaale iyo midda bulsho ee ka jirta gobolka koonfureed ee dalka maraykanka warbixinta times ayaa tusaale u soo qaadatay magaalada chicago ee gobolka illinoy oo sannadkii hore diiwaan geliyey toddobiyo toban dhibic shan dil boqolkii kun oo qof inkastoo heerkaasi aad uga hooseeyo kan jackson haddana donald trump ayaa ku hanjabay inuu u diri doono ciidamada qaranka isagoo ku tilmaamay caasimadda dilalka ee dunida jikakona xitaa kuma aysan jirin liiska boqolka magaalo ee ugu dilalka badan sanadkii lasoo dhaafay socdaal uu wariyaha warbixinta ku qoray wargeyska times ku tagay laamaha booliska jackson ayaa soo bandhigay muuqaal madow oo ka tarjumaya rabshado hubaysan faqriga iyo takoor bulsho sida uu sheegay sarkaal booliisa oo lagu magacaabo queen arsel maalin kasta wuxuu la kulmaa dhacdooyin murugo leh laga bilaabo samata bixinta dadka mukhaadaraadka ku xanuunsanaya waddooyinka ilaa jawaabista dilal ay geystaan dhallinyaro rasaas ku furaya xataa qoysaskooda mushkiladdu kuma koobna dadka waaweyn oo keliya carruur da'doodu tahay labaiyo toban sano ayaa lagu soo warramayaa inay bastoolada u yaalaan guryaha ayna sidoo kale haystaan qoryaha yaryar ee lagu cayaaro kuna dayanaya muuqaalada kooxaha burcadda ee lagu baahiyo baraha tiktok iyo instagram sababo la xiriira awood la-aanta ay u leeyihiin inay xakameeyaan qoryaha rasaasta ayaa marar badan si aan kala soc lahayn u dhacda waxna ku gaarta guryo gaadiid iyo xitaa dad aan waxba galabsan ku-xigeenka madaxa booliska magaalada ayaa sheegtay in inta badan dilalka ka dhaca jackson ay ka dhex dhashaan khilaafaadka qoysaska iyo dadka saaxiibada ah tanina waa xaalka dhabta ah ee hal magaalo oo ka tirsan maraykanka oo maanta lagu sheego dunida cusub iyo waddan ilbax ah oo ay taalo amni iyo barwaaqo sooran wargeyska ruushaanka ah ee brafda ayaa daabacay maqaal uu qoray andre nicolai kaasoo uu ku falanqeeyey isbeddelada iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda bariga dhexe kuwaasoo uu ku tilmaamay calaamado muujinaya dagaal cusub oo uu ka qarxi karo yuhuudda iyo iiraan nicolai wuxuu sheegay in muuqaalka gobolka uu kacsan yahay xiisadaha militarina ay sii laba jibaarmayaan khatarta dagaal cusubna ay sii kordhayso dagaal uu qiyaasay inuu noqon karo mid ka ballaaran oo ka xoog badan dagaaladii hore sida uu qoray wargeysku khubaradu waxay saadaalinayaan in haddii iska hormaad cusub dhaco uusan ku ekaan doonin gantaallada duqeymaha cirka iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse uu gaari karo heer howlgallo dhul ballaaran la kala qabsado wuxuu soo xigtay warbixino sheegaya in yuhuuddu ay la gashay maraykanka heshiis lagu iibsanayo saddex dhibic laba boqol iyo konton gaadiid dagaal oo qiimahoodu dhan yahay hal dhibic sagaal bilyan oo dollar heshiiskan ayaa micnihiisu yahay in awoodda dhulka yuhuudda ay labanlaabanto iyadoo sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii markay bilowdeen dagaalka khaza ay haysatay oo keliya hal dhibic afar boqol oo gaadiid dagaal iyo gaadiid gaashaaman oo ciidan qaada si kastaba nicolovai wuxuu sheegay in heshiiskan uu shaki dhaliyey maadaama khubaro ciidan ay rumaysan yihiin in gaadiidka la iibsanayo aysan ahayn kuwo casri ah balse ay yihiin gaadiid gaashaaman oo leh difaac ka dhan ah miinooyinka iyo qaraxyada wuxuu intaas ku daray in heshiisyada noocan ah aan hal mar la fulin karin balse lagu qaado tallaabooyin sannado badan socda hase yeeshee xaqiiqda ah in heshiiska la saxiixay ay muujinayso sida yuhuuddu ay u waddo istiraatiijiyadda hubaysiga guud ee aan lahayn qorshe dib u gurasho ah diyaargarow cusub oo dhanka difaaca ah qoraaga ayaa xusay in qiyaasaha cusub ay tilmaamayaan in yuhuuddu ay doonayso inay ka bogsato khasaarihii weynaa ee ka soo gaaray hubka gaashaaman taasoo astaan u ah diyaarinta dagaal weyn oo soo socda dhanka difaaca hawada tal aviv waxa ay ku dhawaaqday inay dib u eegis ku samaysay nidaamkeeda difaaca iyadoo aan ku tiirsanaan doonin nidaamka loo yaqaano alqubatul xadiidiya oo keliya balse lagu xoojin doono nidaamyo cusub oo ay ka mid yihiin hubka leysarka dagaalka cabsi iyo diyaargarow gobolka ka jirta nicolovai wuxuu ku daray in cabsi laga qabo dagaal ballaaran islamarkaan sidoo kale ku faafo waddamada gobolka kowdii sebtembar dowladda ciraaq waxay u xil saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay samayso kayd istaraatiiji ah oo cunto iyo daawo ah si loogu diyaargaroobo xaalad degdeg ah dhanka goobaha gabaadka madaxweyne rajab tayyib erdogan ayaa amar ku bixiyey in la dhiso nafaqooyin cusub dhammaan siddeetan iyo kowga gobol ee dalka muddada ugu dambaysana aanay dhaafin boqol iyo labaatan maalmood iyadoo godadka lagu qalabayn doono raashin iyo agab ku filan muddo kow iyo labaatan maalmood ah sidoo kale warar ay faafiyaan ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in maraykanku uu u fasaxay yuhuudda inay weeraro ku qaado kooxaha iiraan taageera ee ku sugan gudaha ciraaq iminkana wargeyska sharqul awsat ayaa daabacay isagoo soo xiganaya wasiirka arrimaha dib u midaynta kuuriyada koonfureed john dong oo u sheegay wariyayaasha in hay-adaha sirdoonka ay qiyaasayaan in kuuriyadu waqooyi ay haysato kayd ka kooban ku dhowaad laba kun oo kilograam oo yuranium ah oo aad u nadiif ah taasoo heerkeedu ka badan yahay sagaashan boqolkiiba wasiirku wuxuu intaa ku daray in markan xarumaha sintifiga ee yuraniyamta ee waqooyiga ay ka shaqaynayaan afar goobood oo kala duwan wuxuu sheegay in keliya shan ilaa iyo lix kilograam oo bolotanium ah ay ku filan tahay in lagu sameeyo halbam oo nuclear ah halka laba kun oo kilograam oo uranium sare loo nadiifiyey ah ay ku filan tahay in lagu soo saaro tiro aad u badan oo hubka nuclearka ah wasiirku wuxuu adkeeyey in joojinta barnaamijka nuclearka waqooyiga ay tahay arrin degdeg ah isagoo xusay in cunaqabatayntu aysan waxtar lahayn ayna xal keliya tahay kulan dhexmara Pyongyang iyo Washington. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa toddobaadkan sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood lala yeesho Maraykanka, shuruuduhuna ay tahay in Pyongyang ay sii haysato hubkeeda nuclearka. Ilaa Sebtembar 2025 Kuuriyada Waqooyi oo tijaabada nuclearka ugu horreysay samaysay 2006dii isla markaana la saaray cunaqabateyno caalami ah sababo la xiriira barnaamijkeeda mamnuuca ah ma aysan shaacin faahfaahin xarunta ay ku nadiifiso uraniumka waxaana la rumaysan yahay inay ka shaqayso dhowr goobood oo ay ku jirto xarunta yumbon taasoo pyongyang sheegtay inay joojisay shaqadeeda kadib wadaxaajoodyo hase yeeshee dib ayaa loo howlgeliyey kii waaxda difaaca kuuriyada koonfureed ayaa marar badan sheegtay in waqooyiga ay leedahay qadar weyn oo uranium aad u nadiif ah taasoo ah walxaha ugu muhiimsan ee lagu sameeyo madaxyada sare ee hubka nuclearka xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eeg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka suheyb cabdulaahi si halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى ترنو بشرى لكم كل ما لح المصيف waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xalqada laba iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa halkan alaaba inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada labiyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxax xalqadeennii toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay innagoo ka sheekaynay waddada badbaadada xalqadeenna maantana halkaas ayaannu ka sii ambaqaadi doonnaa inshaa allah markii ay ahaayeen jiilashii hore ee muslimiinta kuwa fahmaya xaqiiqda dhabta ah ee mafhuumka laa ilaaha ila allah kuna dhowowday waaqica noloshooda waxay noqdeen ummad midda ugu qayrka badan ee loo soo saaray dadka waxayna noqotay ummaddaasi midda la makaniyey dhulka kuna tilmaaman ummadda cilmiga iyo ilbaxnimada iyo ummadda qiyamka iyo akhlaaqda waxaana gacmaheeda ku samaysmay mucjisooyinkaasi majaalaadka kala duwan leh ee ay taariikhdu xustay markii uu hoos uga dhacay mafhuumka laa ilaaha ila allah nufuusta jiilashii dambe si la mida mafaahiimta kale noloshooda waaqicana aan wax saameyna ku yeelanin waxaa ku dhaboobay digniintii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ay ahayd waxaa dhow inay ummaddu isugu kiinwacato sidaba dadka wax cunaya ay isugu yeertaan xeerada waxay yidhaahdeen ma tiro yari aynu yarnahay baa maalinkaas rasuulkii allow markaasuu yidhi maalintaasi waa tiro badan tihiin laakiin waxaad tihiin daad xoorta oo kale ummaddani waxay noqotay mid ay ku dheeldheelaan cadowgeeda waxayna u jiidayaan halaagga hadal iyo ficilba diinteedana way ka fidnaynayaan والفتنة أكبر من القتل baadinimo ayayna u siyaadinayaan mar weliba oo ay ku raacdo waddada baadida ummadduna waxay maanta raadinaysaa dhabbihii ay uga bixi lahayd dhibaatadaas marka aan ku leenahay dadka waddada looga baxayo dhibaatada waxay ka bilaabanaysaa in la saxo mafaahiimta oo dhan laga soo bilaabo mafhuumka laa ilaaha ila allah waxay dadka qaarkood u maleeyaan iyagoo doqomo ah ama isdoqomaynaya inaan ka dhigayno sixitaanka mafaahiimta beddelka in dadka baahan rootiga loo tawfiiriyo ama cilmiga loo tawfiiriyo kuwa wax baranaya ama la dhiso warshado ama la hubeeyo ciidamada kanina waa arrin aannu suuraysan karin qof caqli leh rasuulka sala allahu calayhi wasallam ma aanu ahayn isagoo dadka caqiidada kaga saxaya maka mu'miniintana tusaya mafhuumka dhabta ah ee laa ilaaha ila allah mid dadka ku dhaha waxba ha cunina ilaa aad iska saxaysaan ictiqaadkiinna waxna ha gadanina waxna ha iibsanina naftiinnana ha u raadinina masdar uu idinka soo galo risqi ilaa aad si wanaagsan u fahmaysaan macnaha laa ilaaha ila allah kani waa arrin aannu suuraysan karin qof caqli leh laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid dadka tarbiyeeya iyagoo wax cunaya waxna soo iibsanaya waxna iska gadaya dhulkana ku soconaya wuxuu ku tarbiyan jiray muqtadayaadka dhabta ah ee laa ilaaha ila allah hadba in la eg inta uu allaah ku soo dejiyo heer uu ka tooso camalkoodoo idil ugu dambayntiina ka noqdaan ummad midda ugu qayrka badan ee loo soo saaray dadka marka aan maanta leenahay waa lama huraan in la saxo mafaahiimta islaamka iyadoo laga bilaabayo mafhuumka laa ilaaha ila allah waxaan ula jeednaa arrinkaas uu sameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii ugu horraysay ee ulama jeedno in la joojiyo rooti raadsashada ciidan hubaynta warshado dhisidda ama madaaris furista ilaa laga saxayo mafhuumka laa ilaaha ila allah waxaan ka cabanaynaa annagoo isku dayayna wax hagaajin inaan dadka ka la'nahay ruuxda dareenka waajibka ma jiro qof dhaqaaqaya ama wax qabanaya isagoo ka ambaqaadaya dareen ah inuu saaran yahay waajib ay tahay inuu guto keliya wuxuu howl qabanayaa marka uu xaqiijinayo maslaxad shakhsiyadeed oo uusan u aabbayeelaynin inuu ku xaqiijiyo waddo xalaal ama mid xaaraan ah shaqaalaha yar ma xamaalanayo ilaa inuu laaluush qaata mooye midka weynna ma shaqaynayo ilaa inuu boobo mooye hanti xaaraan ah marka dhabbe hee loo marayaa hagaajinta arrinkaas waxaan kaloo ka cabanaynaa boodboodka iyo fowdada aan ku qabanayno howlaheenna arrinkaasoo naga dayacaya hanti badan wakhti ballaaran iyo fursado naadir ah halaag badanna u soo hoynaya mashaariicdeenna dhabbe hee loo qaadayaa hagaajinta arrinkaas waxaan ka cabanaynaa nifaaqa beenta khiyaanada dhagarta iyo ammaanada oo ku yaraatay dadka waddadeen u marnaa markaan hagaajinayno arrinkaas waxaan ka cabanaynaa caajiska isdhigashada iyo inaan arrimaha u wajihin si dhab ah dhabahayn u qaadi karnaa hagaajinta arrinkaas waxaan ka cabanaynaa inaan la'nahay ruuxda cilmiyeysan ee aan ku wajahayno mashaakilkeenna maxaa yeelay waxaanan haysan eegmada mawduuciga ah ee aan ku jirin hawada waxaan necabnahay qorshaynta iyo nidaaminta dhabbaheen u qaadnaa hagaajinta arrinkaas waxaan ka cabanaynaa inaan la'nahay ruuxda jamaaciga nagana tanbadisay ruuxda kelinimada iyo danaysiga ku dhisan cidhiiriga iyo caradana astaanta u tahay sideen u islaaxin karnaa arrinkaas waxaan ka sheeganaynaa khiyaanada waxaan ka sheeganaynaa khiyaanada madaxdeenna iyo inay dabadhilifyo u yihiin cadowgeenna waddammadoodana ay beelaha uga dhigeen cadowgooda si shahwada xukunka iyo madaxtinimada ugu daa'imto sidee loo hagaajin karaa marka arrinkaas waxaan ka cabanaynaa wax badan oo badan qarni iyo ka badan ayaana na soo maray annagoo ismoodsiinayna annagoo ah kuwa isdhagraya ama la dhagray inaan ku dadaalayno islaaxa islamarkaana raadinayno waddada badbaadada natiijada qaraarna waxaynu la kulannaa dhammaadka waddada kuwa ku fakaraya furista madaarista dhisidda warshadaha xoojinta ciidamada iyo tawfiirinta rootiga iyagoo aan u eegaynin saldhig caqiido waxay isku malaynayaan inay yihiin dad shaqo badan oo waaqici ah islamarkaana aqoon-yahanno ah qaadayana wasiilooyinka saxan kana fog qaybiyaadka kana dheeraaday khiyaaliga shakila'aanna gaaraya xal la taaban karo oo dadka ka badbaadinaya dhibaatooyinka annaguna cidna kuma lihin ha furina madaariis warshadana ha dhisina rootigina ha tawfiirinina ciidankana ha xoojinina laakiin waxaan af buuxa ku leenahay haddii intaasoo idil aad samaynaysaan idinkoo ka dhimbil qaadanaynin caqiide saxan natiijadu waxay noqonaysaa sidaad idinkuba ka aragtaan xaaladda ummaddiinna kadib dadaalada la sameeyey wax ka badan hal qarni waxaan furnay madaariis maxaan ku baraynaa carruurteenna waxaan aasaasnay warbaahin caalami ah maxaan uga baahinaynaa shucuubteenna waxaan dhisnay warshado sidee u shaqayn doonaan maamulayaasha iyo shaqaalaha wixii ay soo saaraan warshadahaasna halkay aadi doonaan ciidamada ayaan hubaynay maxay ku samayn doonaan taliyaashooda iyo madaxdooda korneyl cabdilmuncim xusni ayaa iiga shekeeyey oo ahaa xaakimkii khaza ee wakhtigii nagsada kaasoo aan iskula xirnayn dhowr bilood hal xabsi su'aalihii ay i weyddiiyeen yahuudda kadib markii uu gacantooda ku dhacay waa berigii nagsada ka gadaal markii uu si qalada gaarigiisii la galay dhulka iyagu la wareegeen wuxuu ii sheegay in su'aasha ugu horraysa ee la weyddiiyey kadib markii ay u sheegeen warka dagaalka iyo jabka uusan xilligaa isagu ogayn ay ahayd sida tan weli madad iqwaanulmuslimiin ah ayaa ku jira ciidanka masar wuxuu ku yidhi waxaan si huban u leeyahay maya laakiin maxaad ii weyddiinaysaan waxay yidhaahdeen ma awoodno inaan ilowno wixii dhacay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii markii laba sarkaal oo ka mid ahaa iqwaanulmuslimiinka ay joojiyeen lix saacadood oo xidhiid ah garguuradkii yahuudda meel u dhow marinka mitla ilaa lagu dilay labadoodaba madfac yahuuddu kama argagaxayaan madfaca qudhiisa waxaa jira wax uga waxyeello badan madfaca laakiin waxay ka argagaxayaan caqiidada ninka ku dagaalamaya madfaca waxay ka argagaxayaan laa ilaaha ila allaah maxaa yeelay iyadaa uga waxyeello badan hub weliba oo dilaa ah ruushkii ku duulay afghanistaan kama argagaxayaan hubka mujaahidiinta afqaanna ma haystaan hub la sheego marka loo barbardhigo diyaaradaha waxgumaada iyo dabaabaadka wax burburiya bambooyinka waxguba gaaska sumaysan iyo dhammaan hubka waxgumaada ee ay adeegsanayaan ruushka balse waxay ka argagaxayaan laa ilaaha ila allaah maxaa yeelay waa kelimaddaas midda toddoba sano oo xiriira ilaalisay casiimada mujaahidka afqaaniga ah keentayna inuu ku hor sugnaado waxshiyadda ruushka iyadoo aan waxba laga soo qaadin natiijada kama dambaysta ah ee dagaalka mar kale ma odhanayno askariga waxaad siisaan laa ilaaha ila allaah oo ha siinina madfaca sidaba uu hadalkeenna u micnayn karo ninka doqonka ah ama doqon iska yeelka balse waxaan leennahay madfaca oo keliya laguma kasban karo dagaalka haddiiba ninka ku dagaalamaya hubkaasi aanu lahayn caqiido haa aan soo iibsanno hubka laakiin aan dhinac dhigno hubka ninka si dhaba u rumaysan laa ilaaha ila allaah markaas yeydu ma awoodo iyadoo aamin ah inay feenato dhulalka islaamka sidaba ay maanta yeelayso sababtaasi darteed ayuu cadowgu wuxuu mar weliba ku dadaalaa isagoo adeegsanaya dabadhilifyadiisa gudaha inay ciidamada ka saaraan qof weliba oo si dhabah u rumaysan laa ilaaha ila allah maxaa yeelay waxay si dhab ah u garanayaan xaqiiqda diinta waxayna og yihiin waxay samayn karto laa ilaaha ila allah marka quluubta ay ku soo laabato muqtadaheeda dhabta ah ee ay lahayd markii uu allah soo dejiyey الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeenna labiyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى